ururka daalibaan ayaa sheegay in ay dhowaan soo dhisi doonaan dowlad bedeshaati iscasishay iyadoo caalamkan ay indhaha ku hayaan dowladda ay soo dhisi doonaan iyo sida lagu aamini karo haddaba warbixina muurtan ku saabsan waxaa melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar waafaq kow iyo soddonkii bishii tagtay ee agost ayay ahayd markii si buuxda ay ula wareegeen guud ahaan dalka afghanistan ururka daalibaan oo dagaal kula jiray isbahaysiga uu hogaamiyo dalka maraykanka iyagoo si sahlana ku qabsaday dalkaasi waxaana ay sababtay in dowladdii jirtay ay iscasisho madaxweynihiina uu dalka isaga cararo haddaba daalibaan ayaa doonaysa in dhowaan ay soo dhisto dowlad laakiin su'aalo badan ayaa layska weydiinayaa dowladda ay soo dhisi doonto waa nuuce sidee baase lagu aamini karaa doctor xuseen yunis oo kaabuul muddo degna ayaa iga warramaya
aqoonsi la siiyo amba aaminaad la aamino dowladda ay soo dhisi doonto taalibaan waxa ay ku xidhan tahay sida ay taalibaan iyagu ay caalamka u tusaan inay ka dhabeeyeen ballanqaadka ay sameeyeen dowladda ay soo dhisi doonto xuquuq intee la eg bay haweenku ku yeelan karaan maadaama ay horay u sheegeen in haweenku aanay xil qaban karin waxyaabaha aadka indhaha loogu hayo waxaa ka mid ah xuquuqda haweenka waxaad la socotaa ibraahimow labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay dumarku si aad iyo aad u ballaaranba waxay qeyb uga noqdeen dhanka siyaasadda waxbarashada iyo shaqooyinka maalintii ay taalibaan ay dalka la wareegeen dumarkaasi baqdin bay guryihii la fadhiisteen waxaa intaa dheer qaar ka mid a saxaafadda ragga ka shaqeeya iyo dumarka ka shaqeeya intaba maxaanku idhaahdaa shaqaalaha kale ee dumarka ee ka shaqeeya dowladda marka caalamku indhaha waxa uu ku hayaa sida ay taalibaan ay ula dhaqmayaan xuquuqul insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka walaaca kale ee ay qabaan caalamku waa in mar kale ay gabaad u noqon karto afghanistan kooxaha argagixisada taas oo ay sabab u ahayd dagaalkii dheeraa ee labaatanka sano jirsaday ee daalibaantu ay magangelyo siinayeen kooxahaasi laakiin hadda maadaama daalibaan ay dowlad noqonayaan cabsidu waa sidee taalibaan waa inay caalamka ay tusaan inaanay afghanistan aanay noqon doonin meel mar kale caalamka looga soo duulo waxaynu la soconaa in duulaanka labaatan sannadood ay caalamka kusoo duuleen afghanistan inay sabab u ahayd koo iyo tobankii sebtembar weerarkii ka dhacay dalka maraykanka marka arrin noocaasi oo kale inaanay dhicin taalibaan inay damaanad qaadaan oo ay caalamka u xaqiijiyaan in dalkooda uu yahay mid iyaga u madax bannaan oo iyaga markaasi khatartooda iyo iyo dhibaatooyinkooda iyaga isku celin doona haddaba dowladda ay soo dhisi doonaan ma noqon kartaa mid loo wada dhan yahay oo uu caalamka ku qanci karo maadaama ay yihiin koox aad u miyil adag islamarkaana cid kale aanay waxba u ogoleen sidii kolkii horeba loogu bartay taalibaan inay caalamku ay tusaan dowladda ay soo dhisi doonaan inay tahay dowlad loo wada dhan yahay sidaynu la soconno taalibaan waxay ka kooban tahay qabaa'ilka inta badan qabaa'ilka loo yaqaano bashtuunka waana qabaa'ilka ugu badan wadanka afghanistan oo lagu qiyaaso inta udhexaysa boqolkiiba afartan ilaa boqolkiiba konton marka dad badan oo laga tiro badan yahay baa jirta waa in taalibaanku caalamka ay tusaan in dowladda ay soo dhisi doonaan ay ku jiraan dhammaan qabaa'ilka oo ay iska dhex arki karaan islamarkaana ay tahay dowlad yani qaab yani u shaqaysa qaab liberaala u shaqaysa oo caalamku la hadli karo marka arrimahaasi oo dhan ay waxay ku xidhan yihiin taageero iyo ictiraaf ay taalibaanku caalamka ka helaan dowladaha qatar iyo turkigu waxa ay sheegeen inay ka caawin doonaan taalibaaniyiintu dhismaha iyo dib u furidda garoonka weyn ee xamiidka razaay oo hadda aan wax shaqo ah ka soconin ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia